فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idiilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo sheegay cisbitaallada magaalada muqdisho in loo diiday in lagu daweeyo dadka uu ku dhacay cudurka korona docda kale siyaasiga oo soo bandhigay xildhibaanno iyo saraakiil u dhintay cudurka korona inta aynu ku guda jirno barnaamijka dhuuxa qodobadiisa waxaa ka mid ah kelimad ku saabsan soo dhowaynta bisha ramadaan ee nagu soo wajahan oo uu jeediyey sheekh fu'aad maxamed khalaf barnaamijka dhuuxa sidoo kale waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey korona iyo waraysi ku aadan cudurkaasi sida uu u saameeyey dalka ingiriiska oo maanta oo keliya siddeed boqolsiddeetan iyo siddeed ruux ay u dhinteen qodobada dhuuxa sidoo kale waxaa ka mid ah dowladda jabuuti oo muddo laba bilood ah si bilaash ah etoobiya ku siisay in dekadaha jabuuti ay kala soo degaan badeecadaha sababtu maxay tahay mas-uul ka tirsan jabuuti ayaa arrimaha ka hadlaya qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka idinkugu hayaa waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan gudgeli doonaa barnaamijka dhuuxa qodobada horudhaca aad ku maqasheenna iyagoo faahfaahsan ayaad maqli doontaan muddada barnaamijka uu soconayo insha allah waxaan ku horumarayaa sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa jeediya kelimad qayim ah oo uu kaga hadlay soo dhowaynta bisha barakaysan ee ramadaan xilli ay nagu soo wajahan tahay bisha ramadaan oo maalmo qura ay ka harsan tahay haddaba idaacadda alfurqaan waxaa ay idiin soo gudbinaysaa kelimaddaasi oo dhammaystiran ee dhegaysi habboon بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد بشهر رمضان ونصوق شيء بشا إيضاء waa marti ilaahay noo soo diray wahiya shahru lmaqfirati wاlraxmati wاltawbati wاlcidqi min annaar waa bil allah subxaanahu wa tacaala naxariistiisa oo dhan uu alla ku shubay naxariis alla uu ku shubay dembidhaaf alla uu ku shubay addoommadiisana uu naarta u ka xoraynayo alle wuxuu yidhi subxaana isagoo noo tilmaamayo bishan inay farad nugu tahay fii kitaabihi lcasiiz alle wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun allah wuxuu leeyahy subxaana dadka mu'miniinta ahow kutiba calaykum asiyaamu ay furida calaykum asiyaamu waxaa laydinku farad yeelay in aad soontaan kamaa kutiba cala aladiina min qablikum wax idinka laydinku bilaabaya maahe ummadihii idinka horreeyeyna soonkan waa lagu farad yeelay xigmada alla uu u jideeyey soonku waa allah in laga cabsado wey lacallakum tattaquun haddii aad soontaan allaad u dhowaanaysaan cabsi alle ayaad ka helaysaan markaasaa alle wuxuu noo sheegay inaynan wax badanba ahayn ayaaman macduudaat maalma tirsan wey maalinka ugu horra markii laga soomo waxaa laleeyahay soonkii labaatan iyo sideeda ka haray hal maalin baana laga soomay ayaaman macduudaat faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar qofkii muslimiinta ka mida ee safar galay ama jira ay ku timid maalmo kale alle u sharciyeeyey wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin waman taطawaca khayran fahuwa khayrun lah waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay xataa ruuxa safarka ku jira safarkiisuu sahlan yahay qofka jiradiisu iska sahlan tahay waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun oo maalmahan muslimiinta ay sooma yihiin inaad la soonta ayaa idiin wanaag badan kadibna allah wuxuu noo sheegay bishan inay tahay bishii qur-aanka la soo dejiyey waxaa soonka sharaf ugu filan kalaamu rabbi alcaalamiin ayaa la soo dejiyey alla wuxuu yidhi subxaanah shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan waa bisha qur-aanka dhexdiisa lagu soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan maxaa loo soo dejiyey qur-aanka in dadka allah uu ku hanuuniyo dadku inay khayrka fahmaan allah subxaanah wa tacaala markaa wuxuu amray in la soomo faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkiiba bishii xaadiray isagoo caafimaad qaba safar aanan ahayn jiro aanan jirin ha soomo faman shahida minkum shahra falyasumhu waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra allah fudayd buu idinla doonay maalmo tirsan maalinka waxaa laga joogaya wax kooban ay yihiin habeenkiina la fasaxan yahay yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr walitukmilu lciddata walitukabiru اllaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun ciddada inaad dhammaystirtaan allah inaad u takbiirataan allah nicmadiisa in aad ku shukrisaan bisha tanihi muslimiintu ha gartaano fadaa'il aan la koobi karin ayay leedahay nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu aad noogu caddeeyey bishan ramadaan fadaa'isheedii waxaanu sheegi doonaa saddex xadiid oo keli ah rasuulku sala allahu caleyh wasalam halka uu gaarsiiyey allah waan aragnay inuu yidhi soonku waa farad xadiidka ibni cumarna rasuulku wuxuu ku sheegay inuu tiirka islaamka mid ka mida yahay bunya alislaamu calaa kamsin shahadati an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah waiqaami salaa waitaai zakaa wa sawmi ramadaan waxaji lbeyt inuu farad yahay buu rasuulku sheegay xadiidka ibni cumar ee saxiixa ah kadib markaasuu nebigu fadaa'ishii noo sheegay bal xadiidkan dhegaysta xadiidu abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam iida kaana awalu leylati min shahri ramadaan sudifat ashayaaiinu wamaradat ljin habeenka ugu horreeyo ramadaan lagu dhawaaqo bishii waa dhalatay waxaa la xirayaa shayaadiinta oo dhan waa la xiri wamaradat ljinni jinka kuwooda madax adag ee dadka aad u dhibi jirayna alla waa xiraya waqulliqat abwaabu nnaari falam tuftax minha baabun albaabada naarta oo dhan waa la xiraya toddoba albaab bay leedahay toddobadaba alla waa xiraya hal albaab lama furayo caawa bishu markay waa dhalatay la yidhaahdo watuftaxu abwaabu ljanna falam yuqlaq minha baabun albaabada jannada ee sideedana waa la furaya hal albaab lama xirayo intaa maxaa dheer yunaadii munaad yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir walilaahi cutaqaa'u min annaar wadalika fii kulli layla dhawaaq baa yeeraya bishu markay dhalato munaadii munaad yaa baaqiya alkhayri aqbil kii khayrka awal ku dadaali jiray aqbil bishaadi baa timide fursadii baa kuu timid weligaana khayrkaad ku dadaali jirtay qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii sharta dalbi jirayow gaabso bishii sharta maahe shayaadiintii baa lagaa xiray albaabadii naartaa lagaa xiray balaayow dhan baa lagaa xiray weligaa shar baad raadin jirtaye bishan waa bishii towbada iyo naxariiste sharta kan dalbayow ka gaabso walilaahi cutaqaa'u min annaar alla wuxuu leeyahay dad uu naarta ka xoraynayo goormay dhacaysaa wadalika kulla layla habeen kasta marka la afuro dad baa naarta laga xoraynaya kuwa naarta laga xoreeya allah nagu daro habeen walba markii la xoraynayo kuwa naarta laga xoraynaya allah nagu daro walilaahi cutaqaa'u min annaar wadalika kullu layla habeen walbao alla naarta ka xoraynaya rawaahu tirmidiyu wabni maaja wa huwa xadiiu saxiixun xadiidku waa saxiix soonku waa bishii alla dunuubtao dhan ku dhaafayey man kaana kaiiru dunuub facalayhi bisawmi soonka ha ku dadaalo dunuubtao dhan baa alla ku dhaafaaye wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbihi bisha ramadaan ninkii sooma iimaanan billaahi caza wajalla isagoo allah rumaysan farad alle inuu gudanayo rumaysan ixtisaaban ay mukhlisan lilahi caza wajalla ajar alle ka xisaabsanayo istus iyo faaniya aynan ka ahayn gufira lahu maa taqadama min dembihi dembiga hore oo tegey oo dhan alla waa u dhaafayaa waman qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban wufira lahu maa taqadama min dembihi ninka habeenka qiyaamka istaaga taraawiixda wey taraawiixda ninka tukadaana dunuubtiisii waa la dhaafayaa bukhaari muslim baa soo saaray riwaayad bukhaariyo muslim oo abu hurayra waman qaama laylata alqadr iimaanan waxtisaaban ufira lahu maa taqadama min dembihi habeenka laylat alqadarkaa ninka istaaga habeenkaa keliya alla waafajiyo dunuubtiisii o dhan waa la dhaafayaa waxaa weeyaan ramadaanku albaabada jannada albaab ka mida weyn dadka sooman oo keliya ayaa albaabkaa ka gelaya waa baabun min abwaabi aljanna ninka mu'minka wuxuu dayici kara ma ahan can sahli bni sacdin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan jannada albaab baa ku yaalla loo yaqaano rayaan rayaan waa qofka ooman biyaha markuu ka dhergo wabaxa qofkii soo oomay ee ilaahay dartii u soo oomay oo soonka ku soo oomay ayaa loogu magacdaray inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan yadkhulu minhu asaa'imuuna yowma alqiyaama dadkii alla dartii u soo soomi jiray ayaa albaabkaa maalinta qiyaama ka gelayo laa yadkhulu macahum axadun hayruhum qofkii aan iyaga ahay ma ka gelayo dadka maxaa laga wadaa marka soonka badin jiray wey faradka iyo sunnada israacin jiray isniin iyo qamiis soomi jiray maalmaha saddexda maalmooda bisha soomi jiray soonka ku dadaali jiray iyagu unbaa gelaya dadaan iyaga ahayna ma gelayaan yuqaalu allah baa wuxuu odhan ayna asaa'imuuna waa la abaal marinaya away kuwii soonka badnaa away kuwii alle u soomi jiray fayadkhuluuna minhu albaabkaasay ka gelayaan faidaa dakhala aakhiruhum uqliqa falam yadkhul minhu axad ninka ugu dambeeya ka mid markuu galo waa la xirayaa qof dambe oo gelayaaye ma uu jiro intaa fadaaisha haddaanu kaga tagno wax la koobi kara maaha soonka waxaa fasaahadiinaya saddex shay ijmaac weeye saddex arrimood soonka qofka waa ka burinaya waa ijmaac weeye wixii kale khilaaf baa ku jira waa midda koowaad waa alaklu camdan kas ninka inuu ha cuno quraac hallay keeno iska quraacdo qada hallay keeno iska qadeeyo hilmaan maahan waa midda koowaad weeye midda labaad ashurbu camdan si kas ah inuu wax u caba ninku midda saddexaadna aljimaacu camdan inuu haweenaydiisii jimaacdo isagoon ilowsanayn middaa dambe waa laysu khilaafay ilow ma geli karaa haweenay in la jimaaco intay dharka soo dhiganayso hawsha la qabanayo adiga dharka dhiganayso intaa ninka ma ilowsanaan karaa ilaan cuntada waa waxaad hal mar ku boodayso biyuhuna waa hal mar waxaad ku boodayso tan khilaaf baa la geliyey laakiin cunugu waxay dhaheen camdan weeye soonkii waa ku jabayaa waxaa soo haray mataga qofka haddii uu ismatajiyo xadiid baa ku yimid in uu jabaya soonka culimmada xadiidkaa warbay geliyeen waxaa soo haray xijaamada bukhaari baaba wariyey nebiga inuu istoobay isaga oo sooman oo qofka dhiig waa bixin karaa laakiin laguma shubi karayo maxaa loo baahan yahay marka ramadaanku waxaa la rabaa xifdu lisaan waljawaarix ninka muminka nebigu xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi almasjidu baytu kulli mu'minin ninka mu'minkaa gurigiisu waa masaajidka sidaadaba cagtaada hadday masaajid ku badato carabkaaga iyo gacantaada waa laga ammaan helaya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi muslimka xaqiiqda ah waa ninkay muslimiintu carabkiisa iyo gacantiisa ka ammaan helaan waxaa la rabaa iyada oo waajib tahay carabka in la ilaaliyo xilli kastaba man kaana yuminu biاllahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut iyadoo la isfaray carabka in la ilaaliyo laakiin bisha ramadaan kuma sii jirto nebigu sal allahu calayhi wasalam si gaara ayuu uga hadlay xifdu lisaani waljawaarix carabka in la ilaaliyo bannaan fadhiisiga la iska ilaaliyo sheekada la iska ilaaliyo xanta la iska ilaaliyo hadalka badan la iska ilaaliyo nebigu sala allahu calayhi wasalam laba xadiid baan idiin sheegayaa meel adag buu dhigay dadka bisha soon carabkooda furayo muslimiinta carabka ku taagayo xamanaya cirdigooda wax yeelaya gacanta uu qaadaya soonkoodu meel adag buu nebigu dhigay calayhi الsalaau wasalaam وcan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh wasalam qaala allahu tacaala kulu camal bni aadama lah ila الsiyaam allah wuxuu yidhi xadiisi qudsi weeye camal kastoo ina aadam isagaa iskale soonka mooyaane fainahu lii wa ana ajzi bihi soonka anaa iskale anaa abaalmarinayo acmaashao dhan alla isagaa iskale laakiin soonka si gaara buu alla u qaatay anaa iskale soonka anaana abaalmarinayo wasiyaamu junna soonku waa gaashaan weeye ruuxa markuu sooman yahay mu'minka ah xumaantao dhan gaashaan buu ka haystaa asiyaamu junna faida kaana ywmi sawmi axadikum falaa yarfad ninkiin maalinka uu sooman yahay falaa yarfad alrafathu huna fi siyaami alkalaamu alfaaxish hadal xun yuusan ku hadlin saasuu rasuulkuna amray markii ninka idinka idimid uu sooman yahay hadal xun yuusan carabkiisa ka soo bixin faإida kaana ywmi sawmi axadikum falaa yarfad ywmaidin walaa yaskab qaylada xataa yuusan qaylin suuqa markuu joogay iyo dariiqa markuu maray iyo guriga markuu joogay yuusan qaylin lianna qayladu waxay sabab u noqonaysaa adna in lagugu qayliyo markii laysku qayliyana dhib baa dhacayo inuuna qaylin buu nebigu fain saabahu axadun aw qaatalah ruux hadduu cayo ama dagaal ugu soo joogsado dad waxaa jira sooman laakiin caytamayo dad waxaa jira aanba alla ka baqay inuu sooman ooba dagaalamayaba haddii ruux uu caayo ama dagaal ugu soo joogsado fain saabahu axadun aw qaatalah falyaqul inii imri'un saa'imun ha yidhaahdo anigu nin sooman baana carabkaa ka yidhaahdo warniyow anigu waan soomanahay adigu haddaad sooman tahay cayda iska daa cayda soonkayo ha wacdiyo cayda soonkayo wax kaa yeeli hadduu dagaal u yimaadna anugu waan soomanaho dagaalkuuma jiro waaladii nafsu muxammadin biyadih allaha nafta muxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay lakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmiski ninka sooman urta afkiisa ka soo baxayo alla agtii geedka miskiga caraf ka badan ayuu ka caraf badan yahay taa macnaheedu maaha lama cadayanayo rasuulku wuxuu cadayday duhurkii ka gadaal casir ka gadaale cadaygu waa la cadayanaya meesha urta ka imaanaysa caloosha baahan weeye waaladii nafsu muxammadin biyadih lakhaluufu fami saa'imi adyamu cinda allahi yowma alqiyaamati min riixi lmiski walisaa'imi farxataani ninka sooman laba farxadood buu leeyahay faraxna adduunkuu ku helayaa faraxna aakhiruu ku qaadanayaa walisaa'imi farxataani yafraxuhumaa ninka sooman laba farxadooduu ku farxaya buu leeyahay idaa afطara farixa bifidrihi markuu afuro afurkiisuu ku farxayaa laba goor weeye maalin walba markuu afuro ilaahaygii faradkii waafajiyey wuu ku farxayaa maalintii ciidna waa farxi weynaa wey ka warrama maalintii ciid ninkaan soo soomin dadka ma soo dhexgeli karaa dadka ma dhex iman karaa lisaa'imi farxataani yafraxahuma idaa aftara farixa bisawmihi waidaa laqiya midda weyneed weeye waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmihi rabbigii markuu la kulmana soonkiisuu ku farxayaa marka soonka in la ilaaliyo laga ilaaliyo wax alla wixii dhaawacaya xadiidka labaadi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waslm xadiidkana ka adag kii hore rasuulka alle wuxuu yidhi man lam yadac qowla azuuri walcamala bih falaysa lilahi xaajatu fi an yadaca طacaamahu washaraabah ahrajahu lbukhaariyu xadiidkii horena muslim iyo bukhaari baaba wada wariyey rasuulka alle wuxuu leeyahay sal allahu aleyh wasalam qofka raba inuu dad xanto qofka raba inuu been sheego qofka uu raba inuu dadka ku been abuurto ninka raba inuu ramadaan gacan qaado xadiidkaa la dhegaysto laakiin xadiidku wuxuu u baahan yahay tawfiiq alle inuu ku waafajiyo u baahanta imise sanaa la akhrinaya xadiidku tawfiiq way u baahan tahay allah inuu ku waafajiyo khayrkay u baahan tahay khayrka allahna waafajiyo rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam man lam yadac qowla zuuri hadalka beentaa ninkaan ka tegin qowla zuuri culimmada waxay dhaheen waxaa weeye alghiibatu wاlnamiimatu wahayrihima waa xanta waa beenta waa cayda aflagaadada waa been abuurka ninka aanan iska daynin wاlcamala bihi iyo ku camalfalkiisii culimmadu waxay yidhaahdeen alcamalu bikulli ficli muxaramin min alcudwaani cala اnnaasi bikhiyaanaةi wagishin wadarbi اlabdaani wayadkhulu istimaacu اlagaani ninka aanan ka tegin dadka ku camalfalka muxuu yahay wاlcamalu bihi inuu ku camalfalo culimmada waxay ku fasireen waa ruuxa aanan iska daynayn waxyaabaha xaaraanta ah dadka inuu la collaytamo muslimiinta inuu khiyaano inuu gish ku sameeyo waxaa isku dara maxay ahayto malabkii iyo timirtii uu isku soo daro subag iyo saliid qish inuu ku sameeyo inuu jirkooda ul ku dhufto gacan ku dhufto uu garaaco inuu heesaha dhegaysto musalsalaadka u dhegaysto xumaantaa uu sameeyo alle markii uu sidaa yeelo man lam yadac qawla azuuri waalcamala bih falaysa lilaahi xaaja alla danka ma laha fii an yadaca طacaamahu wa sharaabah inuu cuntadiisa cuno inuu iska daayo alle damba kama leba maba ajartiinayaba isaga cuntada isaa iska daayey hadduu cunay haddii u caba alle way isku mid bay tahay sidaa daraaddeed dadka soomayo saddex bay u qaybsan yihin qaybta hore waxa weeyaan waa soonkii saxaabada wey waa soonkii salafka wey waa kuwana laga raba inaan ku dayano wey waa soomu lmuwaxidiina walakhyaar wey dadka muwaxidiinta akhyaarkooda soonka wey soonka isagaa waa soonka carabkaiyo gacantiisa la ilaaliyey o waa soonka jamaacada aanan ruuxa uusan ka tegin waa soonka qur-aanka la akhriyey soonka iyo qur-aanku waa u shafeecaya imaamu shaafici wuxuu dhammayn jiray bisha ramadaan lixdan khatan buu lahaan jiray maalinkii laba goor buu dhammayn jiray midna qiyaam buu ku dhammayn jiray isagoo taagan habeenka habeenka markuu istaago cishaha markuu tukado oo gurigiisa tagay istaagi jiray qur-aanka faatixaduu ka bilaabi jiray ilaa birabbi naas istaag buu ku akhrin jiray midna fadhi buu ku akhrin jiray laba goor buu dhammayn jiray qur-aanku imaam shaafici raximahullah imaam malik ibni anas raximahullah sheekhiisi wey daraasada waa ka tegi jiray dadka waxba uma akhrin jirin xadiidka waa joojin jiray daraasada waa joojin jiray qur-aankay qaabili jireen sidaasay waxay ku dhammayn jireen laba mar ama saddex mar waxaa wanaagsan annagu maadaama tabartayadu ay yar tahay saddex waa fiican tahay maalinkii toban jus waa sahlan tahay waa sahlan tahay wa innahu layasiirun calaa man yasarahu allah arrinku waa arrin fudud laakiin ninkii alla u fududeeyo wey saddex maalmood bay qur-aanka ku dhammayn jireen qoladaa iyaga waa qaybta koowaad weeye jidkii rasuulkay raaceen taraawiixdii bay tukadeen qiyaamuleylkii bay tukadeen qur-aankii bay akhriyeen gacantooda iyo afkooda laga ammaan helay mu'miniin wey qolada labaad waa nimanka ganacsataa wey qoladan waxay ugu farxeene hore inay janno ku galaan bay soonkan rabaan ilahay ugu dhowaadaan qolada labaad soonka iyo maatankiisa waxay ugu farxayaan inay ku ganacsadaan badeecada ay wax ku darsadaan lacag badan ay ku darsadaan marka ay tijaaro ku mashquulaan ay salaadaha imaan waayaan qur-aanka ay akhrin waayaan ciidda inay alaab badan keenaan faraxooda dhan adduunyo wey taa macnaheedu maaha yaan la tijaaraysanin waxaa jira dad ganacsanaya kuwa aan ganacsaninaya suuqa iska taagan qur-aanka nooga badan qiyaamuleylka nooga horeeyo haddana ganacsanayo macnaheedu waxaa laga wadaa dadka ganacsatada ah oon cibaadada ilaahay ku dadaalaynin wey ugu farxaya soonka siday maal u heli lahaayeen sinfiga saddexaad waa sinfiga ugu liita wey waa soomayaan jamaaco ma imanayaan waa soomayaan qur-aan ma akhrinayaan waa soomayaan turub bay ciyaarayaan waa soomayaan musalsalaad bay fiirsanayaan naaga qaaqaawan bay fiirsanaa maxaad ka rabtaa akhbaartaan ka rabaa buu ku leey oo naagtan qaawan ka waran marka alle wuxuu yidhi mu'miniinta indhahooda ha ka laabaan haweenka caariyaadka ahe ka waran naagta qaawan khabar baan ka rabaa war baan ka rabaa qoladaa waa qolada ugu liidata wey waxaan ku soo gebagabaynaynaa bisha ramadaan raggii annaga naga horreeyey salafka ahaa saxaabadii iyo raggii soo gaaray lix bilood alle waxay ka baryi jireen ramadaan inuu gaarsiiyo lix bilood markay soomaanna lix bilood alle waxay ka baryi jireen soonka inuu ka aqbalo allah waxaan weydiisanaynaa innahu jawaadun kariimun bisha ramadaan caafimaad iyo amni alle inuu nagu gaarsiiyo maxaa yeelay qofaan caafimaad haysanin amni haysanin alla ma caabudi karo allah waxaan weydiisanaynaa bisha ramadaan maalmo kooban baa ka haray caafimaad iyo amni allah inuu nagu gaarsiiyo beledkeennan inuu beled aamina ka dhigo bilaadulmuslimiinta aamin ka dhigo si ilaahay loogu caabudo waxaa marka bisha ramadaan dhexdeeda waxyaabaha la samaynayo cibaado adiga kaa baxsan baa la rabaa inaad samayso qur-aankaad akhrisay taraawiix baad tukatay qiyaamuleil baad tukatay taa aday kugu koobantay cibaadada adiga kaa baxsan waxaa weeye muslimiinta in loo ixsaan sameeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid ibni cabbaas radia allaahu canhumaa waxa uu rasuulku sala allahu calayh wasalam waxau ahaa ajwad annaasi dadka ninka ugu deeqsisan wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan xilliga ugu deeqsi badnaana nebigu waa ramadaanka wey waa in qasnada loo furaa muslimiinta fuqarada ah waxaa jooga awlaad shuhadaa kuwa aabbahood ilaahay dartii loo dilo hooye ay haysato afar iyo shan ay haysato aynan afur haysanin waxaa jooga ilmo agoommo ahoo masaakiina waxaa jooga kuwa fuqara ah in dadka muslimiinta dadka alla waxsiiyey bishaani waxaad baxsato haddaad la baxdo haddaad hal doollar la baxdaa waa labanlaab weeye qasnada ruuxa rasuulku waa furi jiray bisha ramadaan gacanta gacantiisa waa furi jiray ilaa uu rasuulkana yidhi hal qof oo muslima ninka afuriya ajrigiisoo kale uu leeyahay isagoon ajirka laga nusqaaminaynin dad badan oo muslimiina waxaa jira ka xishoonayo gurigaaga inaad keento ood ka afuriso waa in guryahooda lagu afuriyaa waa inay dadka xoolaha ilaahay siiyey waa inay shan shan kiilo iyo toban toban kiilo oo sokora iyo bariis iyo u qaadaan dadka fuqarada ahee masaakiinta ah wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah weliba bisha ramadaan kuma sii jirto allah waxaan weydiisanaynaa bisha ramadaan amni ammaan lanagu gaarsiiyo allah inuu naga dhiga kuwa soomay oo soonkooda la aqbalay oo allah u ka raali noqday allah waxaan weydiisanaynaa gaalada cudurro iyo musiibow alle ku radeeye allah u kordhiyo ninbaa shalay wuxuu ugu yidhi maraykanka shan kun baa shalay keliya ka dhimatay toban iyo shan iyo labaatan allaha uga dhiga maalmaha soo socdo maraykan diinka ilaahay buu ku soo duulay alla buu la collaytamay alle qasnadihiisa cadaabka allah ku furo muslimiinta cudurkan musiibada allah ka hayo muslimiinta cudurkan musiibada ahee sharta ah allaha ka hayo bilaadda muslimiinta oo dhan allah ka kaafiyo muslimiinta gaalada ku nool dad muslimiin bay wax taraan oo dad muslimiina weeye iyaga laftigooda allah ka ilaaliyo shartooda cudurka shartiisa allah dhinaca ka mariyo soonkana allah waxaan weydiisanaynaa inuu nabad nagu gaarsiiye alla naga aqbalo wajazaakum allahu khayran wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi waslm ajmaciin بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaad maqlaysaan iminkana xubintii aalaabah ayaynu ku soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey corona virus caawana waxaa isku soo duway oo noo sharaxaya waryaheena سلمان أحمد ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا cudurka koronafirus ayaa weli halkiisa ee ka sii socda waxaana uu dad badan ku laynayaa waddamada reer galbeedka iyadoona saacadba saacadda ka dambaysa uu cudurka aad u sii faafayo haddii aynu ka hormarno maraykanka oo kaalinta koowaad kaga jira dowladaha oo sida aadka ugu faafay koronafirus ee islamarkaana uu dadka badan ku laayey ee waxaa maanta cudurka koronafirus uu soo ritay ee dad cusub oo tiradooda lagu sheegay ruux oo kiis cusub ah taasoo ka dhigaysa in tirada guud ee dadka cudurka koronafirus la xanuunsan gudaha dalka maraykanka ay la egyihiin ruux tirada dhimashada ee maanta la diiwaan geliyey inkastoo ee daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa ay sii kordhi karaan waa ruux gudaha dalka maraykanka ee taasoo ka dhigan in tirada guud ee dhimashada cudurka koronafirus ee dalka maraykanka ay la eg tahay ruux madaxweynaha maraykanka donald trump oo hadlay wuxuu sheegay inay ka go'an tahay in gebi ahaanba meesha laga saaro banduga dhanka ganacsiga ah ee uu dalka maraykanka ku jiro wuxuuna sheegay in iyadoo la ilaalinayo macaayiirta badqabka ay haddana dowladdiisu qorshaynayso inay banduga ka qaado ganacsiga hase yeeshee waxaa hadalkaas aad uga horyimid siyaasiyiin badan oo amerikaan ah oo ay ku jiraan madaxda gobollada dalka maraykanka oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka new york kaas oo sheegay inaanu trump ka dhegaysan doonin in banduga la qaado taasoo uu sheegay inay ka dhigan tahay in cudurka koronafirus uu sii faafo dad badan oo horlena uu soo rito wuxuu taa beddelkeeda si loo fuliyo ee rabitaanka madaxweynaha donald trump ee sheegay guddoomiyaha new york in loo baahan yahay in dowladda dhexe ay taageero ballaaran ee la garab istaagto ee shacabkeeda dhibban sbain waxaa afar iyo labaatankii saacee maanta la diiwaan geliyey afartan iyo kow dhimasho ah ee taas oo ka dhigaysa tirada guud ee dadka dhintay labaatan kun iyo afartan iyo saddex qof ee waxaana uu sidoo kale soo ritay ee kiisas cusub oo tiradoodu gaarayso siddeed boqol siddeetan iyo toddoba ruux talyaaniga iyo faransiiska maanta tiro dhimashaa lama diiwaan gelin hase yeeshee tiradooda dhimashada waxay marayaan ee talyaaniga oo kale labaiyo labaatan kun toddoba boqol afartan iyo shan qof halka faransiiskuna ay tirada dhimashada ee koronafirus uu dilay ay la eg tahay siddeed iyo toban kun lix boqol siddeetan iyo kow ruux jarmalka oo kale maanta waxaa la diiwaan geliyey dhimashada konton iyo saddex qof oo uu cudurka coronavirus dilay ee taasoo ka dhigan in tirada dhimashada guud ee coronavirus ee dalka jarmalka ay la eg tahay afar kun afar boqol iyo shan ruux waxaa sidoo kale la diiwaan geliyey kun boqol toddobaatan iyo laba qof taasoo kiisaska guud ee dadka cudurka coronavirus uu hayo ee ku nool jarmalka ka dhigaysa boqol afartan iyo laba kun shan boqol lixdan iyo sagaal ruux dalka ingiriiska ayaa maanta kaalinta koowaad ee galay marka laga hadlayo xagga tirada dhimashada ee waxaana dowladdu ay sheegtay inay diiwaan gelisay ee siddeed boqol siddeetan iyo siddeed qof oo cusub oo maanta cudurka coronavirus dilay ee taasoo ka dhigaysa in tirada dhimashada guud ee dalka ingiriiska ay la eg tahay shan iyo toban kun afar boqol lixdan iyo afar ruux waxaa sidoo kale la diiwaan geliyey kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah ee kuwaas uu soo ritay ee dad ku nool dalka ingiriiska tiradoodana waxaa lagu sheegay shan kun shan boqol labaatan iyo shan qof ee marka tirada guud ee dadka coronavirus uu ku hayo dalka ingiriiska waxay ka dhigan tahay boqol afariyo toban kun laba boqol toddobiyo toban qof maxamed daahir marka laga hadlayo tirada dhimashada taasi waxay ka dhigan tahay in dhimashadan ay tahay oo keliya dadka isbitaalada rasmiga ee ku dhintay islamarkaana ay dowladdu diiwaan gelisay tirooyinka kuma jiraan oo lama tirsanayo dadka xaafadahooda ku dhintay ee cudurka coronavirus uu soo ritay iyo kuwa xitaa dhintay iyagoo isbitaallada usoo socda iyo xarumaha caafimaadka dowladdu ma tirsanayso tiradan aynu sheegaynana waa inta isbitaallada rasmiga ee dowladaha waddamadaas ka taliya hoos yimaada ku dhintay waxaana xusid mudan in daraasad ka soo baxday gobolka californiya oo goordhow la baahiyey lagu sheegay in tirada dhimashada iyo xitaa dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ee dowladda maraykanka ishaaca ka qaaday ay tiradu intaas ka badan tahay ee kuna konton jibaaran tahay marka laga hadlayo ee khasaaraha rasmiga sida daraasadan lagu sheegay micnaha haddii tirada dhimashada la sheegay soddon iyo toddoba kun gudaha dalka maraykanka taasi ma ahan tirada dhimashada ee rasmiga ah waa inta isbitaalada dowladda ku dhintay oo keliya marka daraasadan sida ay sheegaysana aad ayay uga badan yihiin dadka uu cudurka coronavirus ku dilay dalka maraykanka iiraan oo kale maanta waxaa la diiwaan geliyey toddobaatan iyo saddex qof oo dhimasho ah ee taas oo ka dhigaysa tirada guud ee dhimashada shan kun iyo soddon iyo kow qof waxaana sidoo kale la diiwaan geliyey kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah oo uu soo ritay dad badqabay ee kuwaasoo cadadooda lagu sheegay kun saddex boqol toddobaatan iyo afar qof tirada guud ee marka dalka iiraan cudurka coronavirus uu saameeyey waxay noqonaysaa siddeetan kun siddeed boqol lixdan iyo siddeed qof bilgimka oo kale maanta wuxuu cudurka coronavirus dilay ruux waxaana tirada guud ee dhimashada dalka bilgimka ay maraysaa qof iyadoo sidoo kale uu soo ritay dad cusub oo tiradooda lagu sheegay qof taasoo tirada guud ee kiisaska dalka bilgimka ka dhigaysa qof ruushka oo kale maanta waxaa la diiwaan geliyey dhimashada afartan ee ruux oo cusub taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa qof waxaana xusid mudan in dowladda ruushka ay aad u qarinayso tirada dhimashada rasmiga ah waxaa sidoo kale kiisaska cusub ee maanta la diiwaan geliyey gudaha ruushka ay tiradoodu gaaraysaa qof ee taasoo ka dhigaysa in tirada guud ee dadka cudurka coronavirus uu hayo ee ku nool ruushka ay leeyihiin qof netherland maanta waxaa ku geeriyooday ruux ee kuwaas uu dilay cudurka coronavirus waxaana tirada guud ee dhimashada netherland ay maraysaa qof ee dadka cusub ee uu soo ritayna waxay la egyihiin qof taasoo ka dhigaysa tirada guud ee dadka cudurka coronavirus uu hayo ee gudaha dalka netherland marka laga hadlo ruux swiden oo kale maanta ruux ayaa u dhimatay cudurka coronavirus taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa ruux marka cudurka coronavirus ee sidaas ayuu usii faafayaa waana arrinka ugu badan ee adduunka laga hadalhayo qof welibana halka uu u faqiisa la egyahay ayuu uga hadlayaa waxaana xusid mudan in cudurka coronavirus uu sidoo kale saamayn ku yeeshay waddamada qaar ee muslimiinta ah iyadoo la xiray masaajidii islamarkaana aanay jirin jamac iyo jamaacaad lagu tukanayo masaajidaas waxaa ka mid a dhulka xarameynka oo maanta maamulka ahlu sacuud war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in salaada taraawiixda ee bisha barakaysan ee ramadaan haddii wallahna gaarsiiyo aan lagu tukan doonin masaajidda ay ugu wen yihiin masjidka xaramka iyo masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam maxamed daahir hadalhaynta coronavirus haddii aan ku soo gebageyno dadku aad ayay u hadalhayaan waxaana dadka muslimiinta ay aad ugu diganayaan maraykanka gaar ahaan madaxweynaha maraykanka donald trump oo dulmi adag oo aad u ballaaran afartan sano ee uu xilka hayo u geystay dadka muslimiinta ah waxaana dadka sida gaarka ugu digtay trump iyo kooxdiisa ka mid ah wiil yar oo filistiini ah oo ku nool magaalada go'doonsan ee khaza ee dhulka filistiin ee wiilkan oo muuqaal soo dhigay baraha internetka ayuu wuxuu si gaara ula hadlay donald trump isagoona u sheegay inay tahay inuu in badan ooyo maadaama ooyinta looga horeeyey لأول مرة في تاريخ أمريكا ترامب يعلن كل ولايات أمريكا الخمسين منطقة كوارث كبرى بسبب كورونا خمسة آلاف حالة وفاة خلال 24 ساعة وانهيار كبير في الاقتصاد الأمريكي ماذا دهاك يا سيد ترامب؟ لماذا تبكي؟ ألست الرجل الأقوى في العالم؟ الذي يستطيع تحريك الجيوش الجرارة لإذلال وتدمير وتجويع الشعوب الآمنة؟ أتبكي من كورونا التي لا ترى؟ ألم يرق قلبك من قبل وأنت ترى أطفال مساكين يقتلون ويهجرون ويغرقون ويموتون جوعا على يديك ألست أنت من يريد أن يفرض واقعا ظالما على أرض فلسطين ابكي يا ترامب ابكي يا ترامب واشعر ولو لمرة واحدة بالعجز والضعف أمام قدرة العزيز القهار هي عبرة لنا ولك بأن الله شديد العقاب بأن الله شديد العقاب اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
dhankaale cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah siyaasi ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegaya in isbitaallo ku yaala magaalada muqdisho loo diiday dadka in lagu daweeyo qoraal uu ku qoray bartiisa twitterka ayuu ku yidhi waxaan tacsi u dirayaa ehladii iyo asxaabtii ay ka baxeen xildhibaan aadan cali jamhuuriya xildhibaan hore maxamuud barre xasan saxafi ahna qoraal sare saciid cabdisalaan ismaaciil iyo xaashi cabdi barre oo ahaa sarkaal sare oo muddo ka tirsanaa shaqaalaha rayidka ee dowladdii soomaaliya soo martay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qoraalkiisa ku sii yidhi walaalayaal way muuqataa in fayruska korona uu dadkeena fara ba'an ku hayo cisbitaalladii way diideen in ay dadkii daweeyaan sababtuna waa in fayruska bukaanada kale ku faafo xarumaha caafimaad ee ay dowladdu diyaarisayna waa kuwo laga dayrinayo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qoraalkiisa laga dhadhansan karaa in xubnaha uu ku dhawaaqay ay u dhinteen una baxeen xanuunka corona waagaag iminkana dalka ingiriiska sida aad la socotaan waddankaasi waxaa fara ba'an ku haya cudurka corona oo dad badan ay u dhinteen maanta oo keliya waxaa dalkaasi ku dhintay sideed boqol siddeetan iyo siddeed ruux dhaqaalaha waddanka ayaa hoos u dhacay wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi iyo xaaladda soomaalida halkaa ku noolba waxaan ka waraysannay cabdulaahi cali hirad oo ku sugan gudaha dalkaasi ingiriiska
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel iyo waa ay joogtaba cudurkan coronavirus sida caalamka uu ka warqababa wuxuu kasoo bilowday magaalada wuhan ee dalka china sida hadda marxaladan uu ku bilowday la sheegayo meel suuq xawayaanaadka lagu kala iibsado nool ayuu ka bilowday inkastoo cudurka uu yahay cudur muddo soo jiray islamarkaana uu ka tirsan yahay dhowr cudur oo magacyo kala duwan leh magaca guudna ka wata coronavirus maadaama aqoon aan loo lahayn oo uu yahay cudur dunida dabeecadiisa iyo habdhaqankiisa uu ku cusub yahay oo hadda la baranayo wax daweyne iyo tallaalana aan lahayn waxaa loogu magacdaray xilligii uu soo bilowday oo waxaa layidhi covid nneteen sidaasaa horta loo soo koobay dhanka u k wuxuu ku bilowday dad wadamada kasoo qaaday oo halka yimi oo isugu jira madax dowladeed oo dowladan u k madaxdeeda ka mida oo u safsafrayay meelahaas dad ganacsato shacab sidaa daraadeed ayaa maaragtay uu ku bilowday tan labaadna wacyi ma jirin maaragtay dadkuna kama aanay filaynin dowladuna kama aanay diyaar garoobin wadamada lamidka ahina sidaas oo kaleeto marka qaab ahaan horta fiditaankiisa qaabkaasuu ku fiday fiditaanka kadib waxaa dhacay inaan maaragtay markiiba marka sidii la rabay in looga hortago inaan looga hortegin sida ii muuqata oo aan la abuurin wacyi ku filan oo fara badan oo halkaasina ay dayacadi ka dhacday wacyigii la sheegay oo dadku xiliyo dambe qaybtood ay ku baraarugeen markii ay warku soo gaarayna waxaa dhacday in in badan oo dadka ka mid ah ay sahlato oo uu maaragtay aanay dhab u qaadan welibana ay weli muuqanayaan in dad aan dhab u qaadan ay jiraan iyo dad dhab u qaatayba intaba sidaa daraadeed waxaa maaragtay fiday cudurka oo meelo fara badan ku fiday marka loo eega dadka soomaalida oo runtii aada moodid inuu aada ugu badan yahay dhimashada iyo dadka xanuunsanaya iyo kuwa hosbitaalada ku jira waxaasoo dhanina waxaa ka tiro badan oo dowladda laftigeedu qiyaasaadka ay sheegayaan ka fara badan dad guryaha ku xanuunsanaya oo aan cidina ka warhaynin ama aan hay-adda dowladda la xiriirin oo ama ilaahay oo caafimaad siiyey ama weli la xanuunsanaya oo la daalaa dhacaya oo isku dayaya inay isku dabiibaan dawooyinka dabiiciga ah iyo wixii ay awoodaan maadaama dabeecadda cudurkani dunida ku cusub yahay oo aan wax dawo ah oo loo isticmaalo oo bartilmaameed tooseeya in aanu jirin marka dadka waxay isku dabiibayaan maxaa la yidhahdaa dawooyinkii maaragtay dabiiciga ahaa inta badan waxay isticmaalayaan sabcatul ashyaa ama toddobada shay ee dadka muslimiinta ah ay isku dabiibaan oo ay isticmaalaan marka waxaa badan number fara badan ayaa jira oo guryaha ku sugan bilowgii bishii march ee lasoo dhaafay ayaa aniga waxay u dhacay hargab noociisa aanan la garanaynin dhaqan ahaanna sida hadda loo sheegayo viruskan aan ahayn oo nooc kale ah marka dad badanna waxaa haya hargabyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah kala saaritaankoodiibaa laftigeedii lagu wareersan yahay sababtu waxay tahay kan hadda loo dhimanayo ee sambabada ku dhacaya ee khatarta intaa la eg leh markiiba dadka qaybtood toos ay ugu dhimanayaan waxaa jira dhowr nooc oo kaleeto oo hargab ah oo barbar socda oo aan weli aaminsanahay inaan la fahmin oo mid ka mid ah aniga uu igu dhacay laftigeyga marka hawadu sidii hore ma aha marka marxalada guud ee horta cudurka iyo dabeecadihiisu waa halkaa waxa soo xiga oo runtii iyadana walaaceeda leh ayaa waxay tahay hosbitaalada oo noqday meelo dadku ku bateen geeridii oo iyadana noqotay mid maalinba maalinta ka dambeysa sii badanaysa cudurkii oo gaaraya maalinba maalinta ka dambeysa meel oo sida aad ka warqabtaan ilaa xafiiskii ra-iisul wasaaraha dalkan britain ama ingiriiska uu saameeyey oo uu saameeyey wasiirkii caafimaadka shacabkana sidaa iyo si lamida ayuu u saameeyey marka saameyntaa baahsan ee uu meel walba gelayo runtii walwalka ugu badan oo dadku ay maaragtay weliba anigu walaaca aan ka qabaa wuxuu yahay waxaa abuurantay cabsi cabsi aada u xoogan oo qofku markuu cudurka ku dhaco intii uu isku maaragtay ku dadaali lahaa inuu maaragtay naftiisa la maaragtay la daalaa dhaco oo uu la dadaalo walwal baa gelaya walwalkaasaa wuxuu ka qaadanayaa ama ku ridayaa wax la yidhaahdo banic attack ama deg deg amaba wax ku dhaca neef mareenka oo ah neef tuur oo qofku wuu hiraagaya neeftii inay dhibayso isagoo caafimaad qaba oo cudurkan aanu jirin ayuuna jiri jiray oo aan meelahan qaybtood sida aan wadamadan reer galbeedka u imi aan ku arkay wax la yidhahdo banic attack oo qofku neeftuurayo mar iyadoo qofkii uu coronavirus ku dhacay cabsida gelaysa dadka intaa la eg ayaa marka waxay leedahay saameynteeda sababaysana qofkii oo xaaladiisa laga yaabo inay maxaa la yidhahdaa ladnaan lahayd gelinaysa khatar kaleeto oo haddiiba ilaahay uu tiisa ka dhigo uu u dhiman karo marka waxa ugu weynay labaadee jira ee dadku inta badan u dhammaanayaan waa cabsida cudurka bismillaah aada ayaa u mahadsan tahay runtii la tacaalidda dowladdani ay la tacaalayso ama dowladaha yurub la tacaalidda ama la dagaalanka ay cudurkan la dagaalamayaan runtii aada buu u liitaa aad iyo aad ayuu u liitaa wadamada aan aragnay oo dhan aad bay u liitaan marka laga reebo chinaha jinaha oo dhaqanka aan ku aragnay wuxuu ahaa waxay kiciyeen wixii ummad shaqayn karay oo dhan waxay buufiyeen meel walba oo la buufin karay waxay haystaan oo ay dadka kale kaga duwan yihiin jinuhu waa warshadihii adduunka wax walba oo aanu iibsanaa maalmahan waxaa ku qoran in shina lagu sameeyey sidaa daraaddeed wadamadani waxyaabihii aas-aasiga ahaa ee glofiskii b p e ga waxa ay ugu yeeraan oo personal protection equipment la yidhaahdo waxyaabihii aas-aaska ahaa inay ka aradan yihiin waxyaabihii faraha lagu dhaqanayay baa wiigii ugu horreeyeyba la waayay waxyaaba hadda maaragtay aadka gabaabsiga u ah oo dadku inay wada helaan ay dhib ku tahay wax laga gashto oo afka lagu xirtaa suuqyadii laga waayay chinana waxaas waxaa ka helaysaa halkii guribaa waxa laga yaabaa hal milyan oo item inuu helo marka china waxay noqotay logisticadii dunida meeshii dunida nay u supply grain lahayd wax walba oo ay u baahan yihiin iyo production centerba iyo meeshii wax soo saarkii dunida u yaalay marka waxyaabahaasoo dhami inay dhibaatooyin haystaan oo qaabkii xitaa lacaga loo siin lahaa dowladdu ay ku wareersan tahay ayna qaadan karto qofka qof maanta ama toddobaadkan ama maalinle u shaqaynaya maalinle lacag u heli jiray ama toddobaadle lacag u heli jiray oo ahaa qof iskii u shaqaysta ah ayaa laga yaabaa qaabkii xitaa dowladdu wax u siin lahayd inay muddo qaadato oo maxaa la yidhaahdaa ay duruufo fara badan marka qaabka diyaargarow aad buu u liitaa dhinac caafimaad marka laga eego marka laga eego dhinaca hosbitaalada waxaa khatar ku jira runtii khatar ku jira dhakhaatiirtii waxaan ka shaqaynaysay saacadaha ay shaqaynayaan oo runtii aad u dhaadheeraaday oo qofkii dhakhtarka ahay toddobaad shaqeeyaa toddobaadka kaleeto waxaa dhacda inay xataa haddaan cudurka ku dhicin uu siyaabo kaleeto cudurro kaleeto ay ugu dhacaan ama daal fara badan uu kusoo baxo marka diyaargarowga dhinac walba marka laga eego aad ayuu u liitaa aad buu u liitaa ma arkaysid meelo la buufinaya marka laga reebo meelo kooban china sida ay wadanka oo dhan in ay u buufiyaan ugu talagaleen oo ay agabka u haystaan ama xitaa waxyaabaha dadka guryaha jooga ay guryahooda ku buufiyaan ay suuqa uga heli karaan annagu hal caag oo labaatan maaragtay litir qaada oo sunta wax lagu buufiya meel aanu ka doonano meel la helayno wadan horumaray oo horumar sheeganayaan joognaa maraykanka nala mid a marka possibilitiga ama suurtagalnimada inay dad fara badani u dhintaan dilid aan cudurka hawada laga dilin ama aan lagula dagaalamin suuqyada darteed ama goobaha caafimaadka ama meelaha qashinka lagu tuurayo ama baabuurta ambulanska ah ee wax kala qaadaysa aan la buufinaynin ee la tirtiraya waxyaabo kale lagu dayayo ayaa dhici karta in cudurkani uu muddo sii dheeraado waana sababta walwalka faraha badan dhalinaysa diyaargarow la-aanta waxay ka muuqataa maxaa la yidhaahdaa hosbitaalada dadkii dhintay oo saf ku jira oo maalin walba marka aad wacdo xitaa qabriyadii waqti ay email yar kaaga soo jawaabaan aanay helaynin anigayga kan bay igu dhacday oo ilaa iyo muddo ka daba cararayay dad fara badan bay haysataa oo aan ilaa iyo hadda hadda qabrigii ugu weynaayo piece of gardens la oran jiray amaba beerta nabadda ee dadka muslimiinta lagu aaso waxaa dhacay ilaa iyo maanta inaanay soo jawaabin qof maxaa la yidhaahdaa labadii bisha dhintay oo toddobadii bisha lasoo sii daayay dad baa muuli ilaa bil ku jira oo waxa ugu welwelka badani uu yahay iyagoo lacagtii haysta ay ku aasi lahaayeen qabri ula kuwo aan lacagtiina u haynin qaabkii iyo qorshihiina ka maqan yahay haddii aysan wadankan aadan lacag haysaninna ay tahay wax mushkiladeeda leh qofkiina lagu aasayo weliba qof qabuuraha muslimiinta afar kun iyo laba boqol calaa qofkii oo giniga ingiriiska ah oo u dhiganta lacag adiga maxaa la yidhaahdaa adigu shan kun iyo iyo iyo iyo iyo xoogaa ama shan kun oo dollar ah marka culayskuna waa badan yahay diyaargarow la-aantuna way way lii maaragtay aad bay u muuqataa waxaadna ka dareemi kartaa iska daa cid kale in xitaa hay-adihii dowladda laftigoodii qaabkayna u isu manage garayn lahaayeen marxaladan dowladda intaa la egay inay ku wareersan tahay cudurkan iyo saameynta dhaqaalaha marka loo eego dhaqaaluhu wuxuu hoos u dhacay ama u dhici doonaa si aan taariikhda nolosha aadamiga soo marin sida la rajeynayo amaba haddaba ay u muuqato waxaa istaagayn oo xiran gebi ahaanba intii badnayd boqolkiiba marka la eego waxaa xiran boqolkiiba sagaashan iyo sideed kaabayaashii iyo dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo dukaamadii waaweynaa ee furnaa labada nooc ee aan ka reebay ayaa waxay yihiin daruuriyaad cuntooyinkii la cuni lahaa meelaha dawooyinka iyo shidaalka iyo waxyaabaha noocaasa laga qaadan lahaa oo aanba aaminsanahay iyaga laftigooda boqolkiiba laba inay ka yaraan karaan haddana boqolkiiba sagaashan iyo sideed qiyaasta halkaasaad ka garan kartaa boqolkiiba sagaashan iyo sideed wuxuu dhacay dhaqaalihii wadamadan reer galbeedka sababtu waxay tahay waxaa istaagay gebi ahaanba diyaaradihii marka laga reebo diyaaradaha ganacsiga iyo kuwa siyaasadda oo dowladuhu ay leeyihiin oo iyaguna waxyaabo aan laga maarmin cuntooyin qalab caafimaad waxyaaba noocaasa isu gudbinaya iyo kuwa dowladaha oo qeybtood dowladuhu qeybtood ay qeybtoodna dadkooda soo qaadanayaan amaba ay maxaa la yiraahdaa n adeeg wadamadu u baahan yihiin ay wadamba wadanka kale ka adeeganayo marka diyaaradaha noocaas oo kaleeta ahi way furan yihiin dhaqdhaqaaqii kale oo dhan baa istaagay maraakiib ha noqoto ama ha noqoto kuwo dalxiis ama ha noqoto kuwa xamuul noocya waxyaabaha kale aan daruuriga ahayn waxaa istaagay shirkadihii maaragtay socdaalka waxaa istaagay shirkadihii dhoofinta iyo soo dejinta waxyaabaha aan daruuriga ahayn oo dhan halkaasaa marka suuqyadii caalamka iyo meel walbaaba uu saameyn ku yeeshay in laga soo kabtaa soo kabashadeedana ay yeelan karto saameyn xoog leh waxaad dareemi kartaa qofka nafti u shaqaystaha ah ama shirkada yar leh oo kombaniga leh ama shaqaalaha ah saddexdiiba intii badnayd way istaageen oo anigoo kale oo marna shaqaale ah marna self employer ama iskii u shaqaysta ah marna shirkad leh guri baan nay fadhiyaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo wax maxaa la yidhaahdaa maanta ganacsi kaa soo gelaya oo aan ahayn waxyaabaha qeybtooda online ah ama ha noqoto server ama dadka ka shaqeeya digitaalka iyo waxyaabaha mooye ma garanaya dadka waxyaabaha kaleeta ka shaqeeya inkamkoodu sida uu noqon karo iyo sida ay ula tacaali karaan duruufahan marka inta badan waxaa jira gargaar dowladda laga helo oo markii marxaladahan oo kaleeto iyagiina waxay noqdeen wax aad waqti maaragtay badan qaata dowladdii laftigeedu aysan soo jawaabin dadku wax badan oo ka mid ah wax la yiraahdo walking tax credit oo kale ama taageerada dadka shaqeeya waxaa jira dadka shaqeeyo inkamkoodu yaryahay la siiyo waxaa kaloo jira wax la yiraahdo universal credit oo dadka aan shaqaynin lagu taakuleeyo iyagiina waxaad maanta moodaa weliba hadda waxaa dadka loo diraa qof walba noocuu doonaba ha noqdee sida maalmahan socota u k marka loo eego wax la yirahdo universal credit oo iyagiina noqday wax cadadii ka maaragtay dadka ablay ama codsanaya ama dalbanaya marka saameynta dhaqaale aad bay maaragtay u leedahay saameyn maqaayadihiiba wax laga cuni jiray oo dhan baa xiran waxaa xiran meelihii dharka dhar maba jiraba meelihii dharka laga maaragtay meelihii electronicada oo dhan baa jaban waxyaabaha ugu dhibka badan waxaa ka mid ah taleefanadii dadkii ama taleefonka qofkuu ka qaribmay ee aan gurigana taleefon ku haysanin wuu ka go-an yahay dunida inteedii kale qofku taleefonku ka dhacay biyo uga dhacay intii marxaladan lagu jiray way xiran yihiin meelihii loogu samayn lahaa oo kale marka waad garan kartaa marka heerka uu saameyn dhaqaale uu ku yeelan karo marka saameyntii dhaqaalena aad iyo aad ayay u liidataa inta uu cudurkani sii socon doonana walaac runtii badan baa ka jira waxaa kaloo iyadana runtii walaaceeda iyo walwalkeeda leh waxaa gebi ahaanba la diiday oo la joojiyey in qof ehel ah uu raaco meydkiisii si luxudka uu u dhigo oo qofkii inuu qofkiisii raaco oo luxudka dhigo qabrigaa sidka ku yaala ee muslimiinta laba qabra ugu waaweyn magaalada london baan ka hadlayaa ee dalkan u k midna waxaa la yirahdaa beace of gardens midna waxaa la yiraahdaa wuxuu ku yaalaa sidka meel la yiraahdo labadaa marka midkan ku yaala south eastka dhinaceeda bromley areadiisa sidka meesh areada la yirahdo ku yaala ayaa dadkii lagu aasayey shalay dad yow baa maaragtay maxaa la yirahdaa meelo kala duwan laga keenaya ama ay shirkado kale aasayaan kama war hayno oo weli jawaabahooda nama soo gaarin waana waxyaabaha lagu mashquulsan yahay in xogtooda la helo laakiin halkaa oo aan fideoyadooda iyo soo dhigay waxaa la qoday meel weyn oo aad moodid xabaalwadareed la casriyeeyey oo qof walba sbacekii caadiyan loogu aasi lahaa looga sameeyey laakiin ay dhinacyada isku hayaan dadkii iyagoo markaa qof walbaaba qabrigiisa dhinaciisii nambarkii geerida amaba nambarkii qabriga nambarka qabriga qabri walba namber buu leeyahay iyo registration u gaara ama diiwaangelin u gaara gaar loogu dhejiyey laakiin hal god oo weyn baa la wada qoday oo tobankooda qof walba intii uu lagu aasi karay iyadoo maarinaha qaybtooda rag iyo dumar lays dhinac dhigay arintaasi waxay marka muujinaysaa walaaca ka jira tirada dadka la aasayo oo dhintay iyo nambarka xadka dhaafsiisan ee runtii dadku walaaca ay ka qabaan ee ku jira hosbitaalada ku jira qaboojiyayaasha ku jira waxaad ka garanaysaa halkaa saameynta maaragtay ay leedahay marka tan labaadna dadka lagama wargelin oo looma sheegin in qaabkaa loo aasi doono walow ay ka fadwoodeen oo ay soo saareen nimankan bakistaanida oo hadda gacanta ku haya arintaa tan kale cid walbaa wax ma aasi karto dad gaar ah oo loo tababaray qalab gaarah oo loogu talagalay in qofka markaa lagu rido ee markii hore ku ridayey soo diyaarinayay unbaa aaska sameynayay dadkii faraha badnaa ima masaajidadii muslimiinta ee soomaalida qeybtood ee aaska samayn jiray maalmahan ma sameeyaan tababarada iyo agabka ay u baahan yihiin laftigooda oo aan ama aanan la helaynin oo meelaha aan wacni laftigoodu ay ku mashquulsan yihiin sidii ayba u heli lahaayeen qaybtoodna ay tababaro iyo hawl u baahan yihiin marka arrimahaasuna waa arrimo soo kordhay oo u baahan maxaa la yidhaahdaa in maaragtay iyada laftigeedu si gaara loola socdo بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
gabagabada barnaamijka dhuuxayaan isla soo garnay dowladda jabuuti waxa ay ku dhawaaqday muddo lixdan cisho ah in etoobiya ay siinayso dekadaha dalkeeda oo si bilaash ah ay badeecooyinka kaga dhowsan karaan kagana soo degsan karaan waxay arrinkan ku macnaysay inay kaga gol leedahay sidii ay ku caawin lahaayeen dhaqaalaha dalka etoobiya oo xilligan xaalad cakiran lugaha la sii gelaya sababo ku aadan cudurka coronavirus gudoomiyaha marsooyinka iyo aagga canshuuraha ka caagan ee dekadaha jabuuti abubakar cumar xaddi ayaa arrimahan ka hadlaya horta marsooyinkan yahaadha etoobiyaanku awalba way isticmaalayeen wax cusub maaha se waxa weeyaan exportkii waxay dibadda u dhoofinaysa suuqyada adduunka dowladda shirkadaha etoobiyaanka ayaan ka dhaafnay adeeg dekada ayaan ka dhaafnay lixdan cisho si dee dhaqaalihii aanan isku taagin oo dee dhaqaale wuxuu ku xidhan yahay dal kastaba wuxuu dhoofiyo ayuu ka helaa lacag adag oo waxaa loo yaqaan afka qaarad foreign currency sidaa daraaddeed baan u samaynay dee importiguna wuxuu kordhi doonaa uun haddii la helo waa foreign currency waxa weeyaan dee warshadihii adduunka o dhan ba istaagay wax soo saarkii baa is dhimay dee transportka badda maraakiibtii iyo dekadaha adeegii waxay ku xidhan yihiin uun waxaa warshaduhu ay soo saaraan iyo waxaa la kala iibsado oo lagu kala ganacsado ay ku xidhan yihiin marka adduunku wuu kala xidhmay laakiin nasiib wanaag waxa weeye africa iyo khusuusan afrikada bari dhaqaalihii aad buu isku bedelay adduunka xidhiirkan la lahayn asia ku xidhan yahay sida asia ay uga soo kabato cudurkan iyo sida africa ay u xakamayso ayay ku xidhnaan doontaa mustaqbalka بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka dhuux caawa waa annaga intaa barnaamijka la mid intaynu ku kulmi doonno waxaan idiin leenahay sidaas iyo nabaaddiin oo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا